doontood haba doonto waxa weya wixii aaninta ahayn meesha ma jiraan aqwaasha kale markaa wax dee aan meel aan ku ta'siilino iyo wax aan madrag dee aylan halkaasaa wax laga qaadanayaayo dee aan iyagii asal u noqonayaa ma jiraan taas inuu yidhaahaababa suurtagala fadahaba qowmun qowm baa waxay ku tegeen laa yuctadu bihim aan wax laga soo qaadayn qowlkooda ilaa ana ilى أنh inaanu de شhأniya laa يجuز aanu banaanayn dalika macnaa waa تkriج الmasألaةi calىa qowleynio dee ruuxii oo dee malaa aqoon la-aan iyo aqoontiisoo gaaban iyo waxyaalay tilmaamaysaa bay leeyihiinoo markaa inaanay taasi dee banaanayn bay kuba tegeenoo barhkood ugaba dhigeen shaafici oo dee umuuro kala duwan oo umuurahana lagaba soo naqliyey ay dee sidii wax bacni ahaan iyo nuqsaan ahaan ay ugaba dhigeen وhada khadwnkaasi qowl khadaa weeye لأnnahu in kaana muraadu hadduu yahay ujeedada bilmanci mancintan la manceeyo min takriiji اqowleyni laba qowl in masaladii laydhaa way wada ixtimaalaysaa oo labadan qowl bay noqon kartaa qowlkani waana laba qowloo kala duwan taa takriijkeeda mancintan la mancinaya hadduu yahay an yakuuna ruuxan mujtahidkaa inuu usugnaado an yakuuna inuu usugnaado lahu lilmujtahidi qowlaani laba qowl oo kala duwan iskhilaafsan calaa wajhi jamci jamcin wejgeeda uu leeyahay masaladani laba xukun oo kala duwan buu wada siinayaa mar keliya misla an yaquulaba isagoo yidhah hada shayu shaygani xalaalun wa xaraamun calaa sabiil xalaalna weeye xaraamna weeye calaa sabiili ljamci oo meel aynu soo maro ay aimadii saxaabada barhkood laga soo naqliyay xallatumaa aayatun wa xarnamatumaa aaya in la yidhaah waxani xalaalna weeye xaraamna weeye mar keliya haddii taa ujeedadu tahay fahada laa yajuusu ma banaano aydan cindana dee saa iyaguba ay u diidayaan baan taa u diidaynaa oo wax banaan ma noqonayso wain kaana muraadu ujeedadu hadday tahay xagga mancintan ay leey mancinayaan ay ula jeedaan an yakuuna lahu inuu mujtahidkii usugnaado qowlaani laba qowl oo fi shayi shay keliya dee kuwo wada imanaya oo maxaya anahu xalaalun aw xaraamun inuu xalaal yahay ama xaraam yahay laakiin calaa sabiili takhyiiri dooransiin dariiqeed oo fayaakudu uu qaadanayo shaksigii bimaa shaa wixii uu doono minhumaa labadooda ka mida fa hada aydan laa yajuus kaasna laba qowlo saasa aimadii kama dhacayso oo wax banaan maaha oo tii hore waxay ahayd inuu leeyahay shaygani xalaalna weeye xaraamna weeye isagoo isu geynaya calaa sabiili jamcitanna wuxuu leeyahy de waa xalaalna waa ixtimaalaya xalaalna waa xaraamna waa ixtimaalaya markaa dee ruuxu waa kala dooranaya qowlkii uu doono ayuu qaadan taasna wax dee nin imaami kuba hadlo ma noqonayso iyo uu kuba tago oo bal matalan iyadna wax banaan maaha lakiin wain kaana muraadu ujeedadu hadday tahay bidalika waa takriij masalaa calaa qowleyn loola jeedo annahu laa yajuuzu inaanu banaanayn an yaquula inuu yidhaaho dee kuwa lamaya mancinta bidalika mancintaa la mancinaya takriij masalai calaa qowleyn waa cidan uu lahaa laa yuctadu bihim haddii ujeedadoodu ay tahay inaanu banaanayn an yaquula ninkii mujtahidka inuu yidhaaho ina hadihi masalaa masaladani taxtamilu qowleyni laba qowl bay ixtimaali oo laba ayay ixtimaalaysaa liyubdila si uu u buriyo ma siwama wixii aan labadaa qowl ahayn horta wax dee ma'khad ma laha uu yidhaaho taas oo meesha maba imanayso labadan qowl baa ah labada qowlee la eegaya ama ay ixtimaalayso hadduu taa noqoto bal isagu markaa midkood ha doorto ha kala raajax yeelaa hadduu saa isagii ay waxba u caddaan waayaan oy kolkolba ay waxba u raajax noqon waayaan oo dee labadoodii aan u kala raajaxayeen agtiisii aanay u muuqan de ciddii ka dambaysay bal ama wuxuun ha samaysee laakiin waxa weeyaan inuu yidhaaho labadan ixtimaal waa jira labadaa ma'khad baa jira uu yidhaaho laakiin wax kale ma jiraan aqwaashi kale meesha uu burinayo se uu leeyahay labadan baa arrintu kaba dhaxaysaa u baahan dee in la kala raajax yeelo fahada jaa-isun kaasi jaa-is weeye waa shay suurtagala banaanna dhac waaqicna ah wadaliilu calayhi waxa u daliilina waxa weeyaan ana almujtahida ruuxii mujtahidka qad yaquumu inuu uxasilaa la arkaa uu qumo lahu isaga addaliilu daliil oo daliil uu isaga uu helo ama agtiisa ugu sugnaado daliil calaa ibdaali kulli qowlin qowl kasta burinteedoo siwa lqowleyn labadaa qowl aan ahayn oo marka la eega ma'khadkii adilada iyo madaarigtii axkaamta lagaba qaadanayay ayaa agtiisa maxaa u xasilaya oo daliil ahaan ugu xasilaya labadaa qowl waxaanay ahayn inaanay meeshan qaban ahayn ama aan qowl dee ma'khad iyo madrag marka la eego madaarigta axkaamta meel loo saaro fooda aanay jirin waxaan labadaa qowl ahayn taasi markaa may u muuqatay arrinku laba qowl buu kusoo koobmay masaladii wuxuu leeyahay ixtimaalkaasna waa jira ixtimaalkaasna waa jira sababtu u leeyahna dee marka la eega maaakhidda axkaamta iyo madaarigteeda ayaa kana ma'khad baan u helaynaa kana madrag baan ama ma'khad kalean u helaynaa laakiin dee laba qowloo iskala hor imanayo dhici karta mutadaadayna dee isagiiba kuma wada tegayo mar keliya haddaanu ka noqon ijtihaadkiisii hore eh walaa yadharu lahu aanu u muuqan markaa weli addaliilu daliil aanu u muuqan fii taqdiimi axad ilqowleyni labada qowl mid ahaan horraysiinteeda fi lxaali markaa bal mar dambe hadduu doono midbu ka laami waa u laami midbaa u raajax noqon laakiin waqtigaa uu labadan qowl masaladii ku takhriijinaya aqwaashii kalena meesha uu kaba saaruu leeyahay may kuwaasi ma iman karaan uu leeyahay aanay u muuqan sidee loo kala horraysiiye wax kala raajaxa yeelaya labadan qowl mid ahaan ka kale ka raajaxa yeelaya marka muxuu samaynayaa umay kala raajax noqon labadii ma'khad ama madragae axkaamtani labadan qowl ay lahaayeen weli isaga agtiisii may kala raajax noqon meeshiina wuxuu arkaa in kana dee halkana masaladii aan raacin karno oo dee asalkan kale ama tan kalena aan raacin karnona u arkaan markaasaa muxuu samaynaya labada ixtimaal buu sheegaya fayukariju wuxuu ku takriijinaya masaladii calaa qowleyn laba qowl muxuu ku takriijinaya liyadulla si uu u tilmaamo oo bihi ay waa bitakriiji calaa qowleyni damiirkan bihi waa takriijkan labada qowl masaladii ku takriijiye uu inoogu tuso calaa ana maa siwaahumaa baadil wixii labadaa ka soo hadhay inay baadil yihiin amaa labadan isagu hadduu dee miduu doontana waa saxo qowlkiisu kaasuu noqon hadduu sidaa uu kuba dhinto isagoonay labadii u kala caddaana dee waxay noqonaysaa un bal daliil ahaan iyo waxii kale ee lagu kala raajax yeeli karayay asxaaba markaa dee mujtahidiintii kale ama mujtahidulmadhabba inay kala raajax yeelaan oo markaa labadii qowl la kala horraysiiyo dee bal matalan iyadoo ama masaa'ishii nadaa'irtoodii ahayd la eegayo iyo umuura kale iyo waxyaalaha dee ay adug aimadu ay wax ku kala raajax yeelaan aynu qaybo ka midaba soo maray bal markaa wuxuu leeyahay ixtimaalka caynkaasi ee ruuxii mujtahidka waa ku iman karaa waxbaa kolkol aan dee u kala caddaanaynon u kala raajax noqonayn agtiisa labadii qowl buu markaasaa idlaaqi karaa iyada taa lama diidaya buu leeyahy laakiin suurooyinkaa hore oo takhiir la yidhaha kan waxaan isburinaya dee ka doontaad qaadan karta ama laysku kulmiyo taa dee ninka mujtahidkii ma odhanayo taasi looma jeedo ee waxaa loola jeedaa takhriiju lmasala calaa qowleyni arrinkan dambe wey وhda kaasna kama facala cmar بن الخaطاab siduu sameeyey wey radي الlaه عanه في shurا في أصxaabi الshurى fainahu qaala wuxuu yihi alkhaliifaة bacdii khaliifaha aniga iga dambeeya أxad haؤulaaءi sitati lixdan mid kamida weeye oo bal mثalا ujeedadu muu cayinin oo hebel muu odhan si abubakr uu isaga u cayinaya u yihi cmar baan idiin doortay amaan khaliifadaydii ah isagu muu odhan lix nin oo saxaabadii kamida tobankii jannada loogu bishaareeyeyna bal dee lixdaas nin toddobaad uu joogay oo tobanka isaguna nin toddobaad baa markaa harsanaa waayo abubakar hore u dhintay abu cubaydat ibnu jaraaxna ma noolay dee cumarna waa kanoo saddexaasi meesha way kaba baxeen cumarna waaba kan dee waa markuu dhimanayay ahayd toddoba kalea waqtigaa ka noolaaye laakiin saciid ibnu zayd kumuu soo darin oo ay ilmadeer ahaayeen isku qoys ahaayeen malaa si aan la odhan ba waxyaalo ayaanu ugu soo darin isagu uga reebay markaa lixdii kale oo saciid ibnu zayd ibnu camr ibnu nufayl aanu laba socode in adeerkiina haseedigiina ahaa bal matalan taas ayuu arrintii dhex dhigay oo uu yihi waa kuwaa mid kamida ujeeddada halkana xagga takhriijka wuxuu u wadaa laba qowl meesha uu imarka uu leeyahy arrinkii laba qowl buu ixtimaalayaa dan uu tad uga nadiir dhigaya ama daliil ugaba dhigaya cumar ruux keliya oo lixdii kamida muu cayinin markaa qowl dee uu doortay ma jirto san dee ninkan mujtahidkiiba laba qowl masaladii uu leeyahy way ixtimaalaysaa hadalkiisii waxaa ku sugan mid weeyaane horta khilaafadu inaanay lixdaa ka baxsanayn lixdaa mid kamida uu noqonayo waxaa kaloo hadalkiisii ku sugan oo dee bale arrinka kale ee ku sugan ah kayrkood waa lixdaa kayrkood inaanay xaq ku lahayn khilaafada markii intaa ay noqotay ayaa haddaba laakiin lixdoodii dee kala horraysiinteed si loo kala horraysiin laha waa ka tegey oo isagu mid muu kala horraysiin ee waxay noqotay iyagu dhexdooda kii dee ay isku raacaan ama ay dee waxa weeye intoodii badnayd ay kuba tagaan inay khaliifo noqdo oo imarka arrinkiiba ah uu meesha hadalkiisa tilmaamaya khilaafada iyaga uun mooye cid kale inaanay xaq ku lahayn iyaga inaanay kaba baxsanayn laakiin markay noqoto tacyiinkiisa halkan oo kale labadan qowl baaba jira uu markaa mujtahidkii leeyahy laakiin wax kale ma jiraan se qowlkiiba meesha haddana horeyn lahaa tacyiinkiisii dee aani mujtahidkii kaba dhicin bay tani nadiir u tahay oo shaksigii gaarka ahayd ee khaliifada noqon lahaa dee ma magacaabin oo muu tacyine laakiin taa kama baxaysuu leeyahy labada arrimoodbo cid kalena xaqkuma laha iyagana ma dhaafsana cidda khaliifada lagaba dooranaya marka taasoo kalea tan u nadiiru leeyo ninkii mujtahidka ahaa dee kollayna waa waar iyaga aqoontoodii iyo iyagii inaanay hadalladooda tashahi isagaba odhanayn ayaa markuu madragana arke madragana arkuu masaladii leeyahy labadaa waa ixtimaal aqwaasha kale meesha jirtayna markuu arko dee inaanay ma'khad aan nidhaahno xukumkan u tiirino lagaba qaata aanay iyagu ku salaysnayn ayuu kuwa kale meeshii kaba saaraya iyagii baan laakiin u kala raajax noqonaynoo si u kala horraysiin lahaa bal waktigaas mar dambe hadduu doono ha kala horraysiiyo dee mar dambe waa kala horraysiinaya qowl baabuu dooranaya mid kaluu ka tegaya faslu balkaasi waa si guude faama takriiju shaaficiyi masalata calaa qowleyn shaafici takhriijkiisii masalada laba qowl waana haddamaha tii asxaab alwujuuh een sheegayey ee iyagu qowl aan mansuus ahayn oonu odhan isagu intay eegaan maqaasidii ama duruqdii ijtihaadkiisa iyo qawaacidiisii ay halkaa xukum uga soo saarayeen oo dee madhabtiina imika inoogu dhex jiro taasi walow dee awqaadda qaarkeed qowlkaasi aan qowlkiisii maha qowl imaamkii loo nisbaynaya maha laakiin madhabtii baabu kaba mid yahay oo asxaab alwujuuho dee qawaaciddiisii iyagoo raacay duruqdiisii ijtihaadka iyagoo raacay ayay dee eegayna masaa-ishii dee la nadiirka ahayd ee waxaan la midka ahayd si dariiqii uu la maray ama uu xukumkii uga siiyey ayay tana saa yeelayaan oo kale taa imika loogama jeedo takhriijkee naqligii aan sheegayay markaasna loogama jeedo ee waa isagoo isagu yidhaaha mas'aladan ee ixtimaalka qowlkaasna way ixtimaali qowlkanna way ixtimaali macnaa xukumkanna way yeelan kartaa xukumkanna way yeelan kartaa sababta u leeyahayna dee haddii xukumkan la siiyana ma'khad iyo wax dee meeshii aan haleeshiinaynaa jirto oon xukumkeedan kaba qaadanayno haddii kalena waxaan ku ta'siilin karnaa qowlka labaad ba jira haddaba haddii shaafici qowlkiisa baltaa masaladii calaa qowleyn fa calaa adrubin qaybay noqon oo dee iyadu qaybo dee isagu dhowr buu inoo soo dhigeen barhkood sa maawardi oo kale kitaabkiisan adab ulqaadi ee waaba toban inka badan buu gaadhsiiyaa kollayna waxaa soo talqiisiya kitaabka adab ulqaadina waa madbuuce maawardi waana kitaab qaadinimadee laakiin in badanoo masaa-ishan usuulkaa iyo waxyaalo ayuu dhigtaaya de ibn marka asamcaanna qawaadic ladila kolley inta badan waa soo talqiisiyaa oo meeshan waasac bay yihiin kutubtaan sheegaya faama takriij shaaficiy masalaa calaa qowlin facalaa adrubin waa qaybay noqonaysaa minhaa waxaa kaba mida maa wixii qaala uu yihi fiihaa waa masalada dhexdeeda qowleyni laba qowl fii waqtayni laba waqti oo mas'alo labadan qowlee imika masaladii imika waa masalo keliya ayuu mar xukun buu siiyo qowl baa qowlkiisu ahaa uu kuba tegay mar markaa ka dambaysay ayuu masaladii uun qowl labaad baa meeshii isagii ka sugnaatay xukum labaad buu masaladii siiyey taasi iyadu waa suuro ee waanay dhacday waana shay waaqica marka waxaaba maeg faqaala waxaa buu yihi fi lqadiimi marka la eega madhabtiisii qadiim intii uu ciraaq joogay ama aanu masar tegin fiiha fii hadihi masalati bixukmin xukum buu xukumay wa fi ljadiidi marka la eega madhabkiisii jadiid waa masar intii uu degay dabadeed rajac canhu qowlka waa ka laabmay waa tan dee kollaynay madhabkii hore qadiimka intiisii badnayd wax lagu fatwoodo oo imika madhabta loo tiiriyo maaha masaa'il culimmadu ay tiriyaan waayo way tiriyaan kutubtooda oo dee qadiim lagu fatwoodo sababtuna dee deliilkoo xoogeeyey daraaddeed loogu fatwoodaa baa jira laakiin inta badan dee jadiid baa madhab ahaan lagu fatwoodaa haddaba eeg waa qowlkiisii qadiim buu markii dambe oo dee intaas ijtihaadkii baa socda waa isbedelaya aqoon badan baa u kordhaysa waxyaala markii hore aanu muuqan baa uba muuqanaya ama adila ha noqdeen ama dee istimbaadaadkiiyo duruqdiisii haba noqdeen ee markii dambe ayuu haddana qowl dambe masalada nafteedii un ayuu qowl dambe ayuu yidhiba haddaba markaa maxay noqonaysaa buu leeyahy fahada jaa-izunkaasi waa mid banaan bilaa kalaamin hadal la-aan isaga iyo kayrkiina wax ka dhaco weyde magtabahna dhammaan riwaayaadka mutacadidadii waa ku wada sugan yihiinune oo dee xanaabila way leedaho riwaayaad badana oo dee weliba halka halkan shaaficiyada qowl iyo wej ay noqonayso wej asxaabulmadhab ay leeyihin iyo qowl oo kale iyaga waa riwaayaad imaamka ama axmed lagaba soo naqliyey dee imaam malikna waa leeyahy abu xaniifana waa leeyahy umuuro way iska wada yeelanayaan haddaba taas oo kale waa shay jaa-isa ijtihaadkii baa isbedelay dee markaas taas baa deet ay noqon kolkol dee qowlkaa hore deeto markan dambe waa laga wada laabmaayo laguma fatwooday lakiin waxaan leenahay masaa'il dee tirsan ayaaba dee qowlkii qadiim raajax yahay oo kale de waxaa kaba mida jadiid maqribka oo kale waxaa kaba mida qowlkiisa jadiid inay inta shan ragcadood laga tukanayo laga weysaysan tahaaradii iyo weysadii iyo saddexdii iyo sunnihii lagaba tukanayo intaa waqtiga maqribku iyo hadhow baxayso ee kutubtan aan haynada laga yaabo shaaciya dee waa sidii kuba sugnayd waa jadiid laakiin qadiim maxay ahaydba in waqtiga maqrib ilaa shafaqu intuu joogo joogayo dee xadiidkiina wuxuu waafaqsan yahay sida qadiim buu waafaqsan yahay oo waxa weya walow dee kana xadiidkii dee maalan habe maalintii dee micraajkii dabadeed ama xadiidkii dheeraaye jibriil ee inuu jibriil tukiyey maqribku waqti keliya kaba tukado taa asalkiisu ama daliilku yahay laakiin dee xadiidtii qowlkaayda sariixayd ba ahayd waqtilmaqribi maa lam yaqrib shafaq waana madhabtii qadiimna taasay ahayd waana qowl fatwo kaasi laguma fatwoonayo haddaba umuurahaas oo kale imaka maxay noqonaysaa laba qowl buu leeyahi laakiin way kala horeeyeen waa laba qowl oo kala duwan fahada jaa-izun kani waa wax banaan waaqaca buu ujeedaa bilaa kalaamin hadal la-aan meesha wax kalena ma jiro wax la yidhaaho qowlkiisii baaba dee mudarib oo isagii baaba aqoontiisii gaaban tahay oo kolba qowl buu ku odhanaya taasna ma taalo waa lima ruwiya can caliy bn abi aalib horena waa ti aan usoo aragne qaala inuu yihi kaana ra'yii aniga ra'yigaygu wuxuu ahaa waa ijtihaadkaygu iyo wa ra'yu amiir اlmu'miniina cumara bni اlkhadaabi amiir اlmu'miniin cumar bn اlkhadaab ra'yigiisa iyo ijtihaadkiisa radia allahu canhu allah tubaaca inaan la iibin ummuhaat اlawlaadi ummuhaat اlawlaadka wa ra'yi alaana ra'yigaygu imaka an yubacna in la iibiyo weeye oo cali bn abi aalib baa khilaafadiisii sheegaya cumar oo kale waqtigiisii iyo isaga iyo cumar iyo ijtihaadkoodu jaanibkan buu ahaayo umulwaladadii weeye ama ummuhaat lawlaad bal haddii ninkan sayidkeeda ay wax u dhashay inay waxay xoroobaysaa marka uu dhintay inay ra-sumaalka kaba xoroobaysaaye intaa uu nool yahay inaanu ku tasarufi karin inaanu iibin karin oo wax mulkigii suuriyo ina hadday gacmihiisa ka baxaanu cid kale ku wareejiyo hadhow dee khalaas arrintii way baaba'day ahayd way xoroobaysaayo ilmaheedaa xorayn iyadii baa meesha ka baxayse asal ahaan inaan la iibin oonu iibin karayn sayidkeedu laakiin imika waxay ii muuqata buu leeyahy o ijtihaadkayguyo waa berigii dambe in dee la iibiyo markaa eeg ra'yi buu markii hore lahaa iyo ijtihaad haddaba marka dambe wax kala u muuqdo ijtihaad kale u yeeshay dee hadal baana jira halkan riwaayada laba socdo cabidatu salmani imaamkaa la odhanaya ama ninka cabidatu salmani inuu ku yidhi ra'yigaagii jamaacada markaa dee jamaca ahayde ra'yigii aad qabtay ayaanu ka jecel laha ra'yigaagan waktigan aad keliga tahay ama waktigan fidnaduba jirta ra'yigaagan dee imaka kuu muuqday kaagii hore ayaanu anagu kala dooranayna dee maca aljamaaca ahaay oo kale haddaba eeg markaa ra'yigii baa isbedela waa saas oo kale bay noqonaysaa de hadduu qadiim martab lahaa markii dambena iyaday waxyaalo markii hore aan u muuqanin ay u muuqdeen qowlkiisii uu isbedelay iyada taasi wax ceeb oo ku sugan iyo nuqsaannimo jirto waana shay waaqaca waana cumar bn اkhadaab oo kalena arrintiisii ama masalada dee musharakada la yidhaaho ee xaggan faraa'idka ee masaa-isha magacale kaba mid ah isagoo waqti sanad dee si ku xukumay ayuu sanadii labaad dee bal maalan dadkii markii hore uu qaarkood qadiyey buu markii dambe ka qeybgeliyey masalada nafteedii markii la weydiiye la yidhi dee sanadii hore san xukunkan ka duwan baad ku xukuntay deetuu leeyahay haadaa calaa maa qadayna taasi waa dee qadaha iyagii hore dee tanna waa tan imika xukumayno oo dee ujeeddadu arrinkii iyo ijtihaadkii baaba isbedelaya ruuxii waxaan markii hore u muuqan ba u muuqanayo ijtihaad ah iyo dee aqoon uu yeeshayba bal markaa taasi waa shay caadiya wacalaa haadihi arrinkan korkiisana waa xaaladan iyo masaladan waxaa dee sideeda kuba yimi kollay marka la eego dabcadii daarulkutub alcilmiya iyo kuwo kale oon arkay ama mid kale wacala riwaayaati baa taallo haadihi may ool laakiin taasna kolley waa riwaayo khalal kuba sugnaanayo mala halkana marka leenahay qowlkan iyo noocan waxaa ahaan layd calaa haada ba bal waxa weeyaan waa waxyaalaha caynkan ah ama sana waxa kuba ay tahay oo waafaqsan oo kuba yimi alriwaayaatu can abi xaniifata wamalikin riwaayaadkan kala duwan ee abu xaniifiya malik lagaba warinayaana san oo kale un weeye fainahu ruwiya canhum waxaa lagaba wariyey riwaayaatun uma rajacuu canha way laabmeen ilaa kayriha kayrkeed bay u laabmeen taas bal markaa waa mid wa minha adrubtii ama anwaacdii waxaa kaga mida takriiju shaaficiyi masalata calى qowleyn ma qaala fi waqti waaxidin waa meelaha ishkaal kale waa tan wakti keliya ayuu labadan wejba sheegay labadan ixtimaal sheegay oo markaa muxuu yihi hadihi اmasأalaةu calىa qowleyni masaladani laba qowl bay ku sugnaatay oo masaladan ujeedadu waa tii aynu marka horeba soo hayne qowlkana way ixtimaalaysaa oo dee meeshii ma'khad baa jira aan xukumkaa ka qaadan karno kana way ixtimaalaysaa ma'khad labaad baa jira ma aha laba waqti oo kala duwan oon tii dambe qaadanana arrinku ma aha ee waxa weeyaan waa waqti keliyuu taa yidhi ee iyadiiba haddana axwaalayo qayba yeelan markaas wuxuu yidhiba uma bayana wuu caddaynayaayo asaxiixa minhumaa labadoodii ayuu kala raajix yeelayaa aad bay taasi ufududaanaysaa markaasoo kii saxiixa ahaa ee labadan qowl kaba mid ahaa buu caddaynayaa bian yaquula waa isagoo yidhaa ilaa ana axadahumaa labada qowl haba ixtimaashee mid ahaani madkuulun waa wax mid ay wax ku jiraan oo ujeeddada daliilkiisa ama madargiisa khalal iyo waxyaalaysi ay jiraan waxay dee aan hagaagsanayn oo adugu khalal meeshii jiro aw munkasirun ama se waaba jaban yahay oo se ciladii oo kasir kuba yimaado oo kale aynu hore usoo maray aw kayru dalika amase ayrka madkuurka kayrka min alwujuhi wujuhdii kaba mida alatii wujuhdaasoo yucrafu biha asaxiixu min alfaasidi saxiixa faasidka laga garanayo adigu si unbuu ku kala raajix yeelayoo midkood buu yihi kani waxbaa jira oo maqadkiisa ama ishkaalkaasuu leeyahy waxyaalahaasa ka ratimaya kan baa laakiin saniima buu yihi taasna eg labadii ixtimaal uu sheegay inay halkan ma'khad yeelan karta waa sheegay hadhow ciddii kale ka dambaysay ama dadkii kale khilaafsanaa waaba dhici karta inay iyaguna jaanibka kale raajix yeelan waa suurtagal laakiin isagii mid buu raajix yeelo dee qowlkan baa qowlkiisiiya kani qowlkiisii ma noqonayo fahada kana ayضan jaa-izun waa banaan yahayoo waxaa markaa kol hadduu mid raajix yeelayo e waxaaba la odhan karaa muu kanuu sheego muxuu ka kale ka hadal qaaday kol hadduu leeyahay ishkaal baa jira ama khalal baa jira ama waxyaalaha jira ama waxaan dee kasri baa kuba imanaya muxuu qaaday muxuu ka kale hadal qaadayaaba meesha taalla marka wuxuu leeyahay arrinkaasna waa banaan yahay insaa uu yidhaahaana waa caadi sababtuna waa litabyiini duruq اlijtihaadi bal duruqda ijtihaadka marka masaa-isha lagu ijtihaadayo duruqda ay leedahay caddaynteed iyo masaaligteeda taas in loolaba yimaado saa uba yidhaaho oo maxay annahu ixtamala haadayni alqowleyni si uu dee duruqda ijtihaadka u caddeeya inuu labadan qowl ijtihaad aan ixtimaalayo ilaa laakin ana axadahumaa midkood yalzamu calayhi waxaa ka laazimaya kada wakada ishkaalka caynkaas waa ishkaalada caynkaasa ka dhalanaya fataraktukaasaan kaba tegey oo waa madrag buu leeyahay waa la odhan karaa qowlkana meeshii waa iman karaa laakiin waxaa ka dhalanaya ka laazimaya ishkaalka caynkaasoo sidaasaan ugaba tegey fa yufiidu bidalika marka cibaaradan uu labadii dariiqa ama labadii qowl wada sheegay walow markii dambe uu caddeeyey dee mid inuu kaba tegayo wuxuu taa inoogu faa'iideynayaa oo faa'iidada ku jirta waa tacliima duruq اlijtihaadi bal ijtihaadku duruqda uu leeyahay iyo istimbaadaadku wadooyinka ay leeyihiin si baritaan iyo faa'iideyn dadkii ugu faa'ideeyo u caddeeyo kama qaala abu xaniifata siuu yihi raximah اllahu tacaala alqiyaasu yaqtadii kada waaba isagaa odhanaya qiyaasku wuxuu keenayaa xukumkaa in masaladani yeelato ilaa anii taraktu lilkhabar waa noocii istixsaanka ay u odhanaya inaynu kuba soo maray laakiin waxaan uga tegey khabar meesha xadiid baaba jira oo dee waaba isagoo qiyaaskii wuxuu keenayaa saa iyo saasoo dee marka masaa-ishii kale u nadiirkahayd aan eegno laakiin taa maxaan ugaba tegey khabar baa soo arooray xukun kala faa'iideynaya oo meeshii laba ixtimaal baa jiray oo ay masaladu ixtimaalaysay qiyaasku wixii uu keenayey iyo dee nas yimi dee laa qiyaasa maca nas nasoo ti aynu horeynu u soo maray waxaan ugaba tegey iyaga agtoodna waatay istixsaanka odhanayaan istixsaan ahaan baan ugaba tegey khabarkan anoo raacaya markaa eg labadii ixtimaal buu wada sheegay mid inuu dee waxa weeyaan qiyaasku wax keenaya laakiin mid uu qaatay buu sheegay tanna taasun bay laba mid tahay buu leeyahy taa hore shaafici noogaba soo naqliyey wa minhaa anwaacdii waxaa kaga mida ama adrubtii marka uu shaafici masalo laba qowl uu ku takhriijinayo manasa fiihi wuxuu caddaynaya calaa qowleyni laba qowl fii mowdicayni laba meelood oo kala duwan faykun dalika wa annasu calaa qowleyn fii mowdicayn wuxuu noqonayaa cala ikhtilaafi xaalayni laba xaalo oo kala duwan buu noqon oo markaa xaalkiisiibaa kala dunaanay waa yakuunu haadaa kaasi ma noqonayo ikhtilaafa qowlin qowl iskhilaafkii ma noqonayo fii mas'alatin mas'ala dee fi ke keliya ahaaday oo iskhilaafu laba qowlii leeyahay ma noqonaye laba xaalo ayuu kala dejisnaanaya bal haadaakani fii masalatin laba masale ayuu meeshii kala yihiin labadan qowl fayasiiru markaa wuxuu noqon kalqowleyni can nabiyi sala allahu alay slam sida labadii qowl ee rasuulka ilaahay xaggiisa kaba soo fulaysay oo fii mowdicayni laba meelood iyaguna markaa labada qowl ku kala tacalluqsanaa calaa macnayeyni mukhtalifayni laba macno iskhilaafsanaa meeshii uu jiray codsadna markaa muxuu leeyahay ujeeddadu mowdic buu qowl sheegayaa waa mowdic labaad dee masale kalaa bay noqon kartaa laakiin calaaqa ay kuwa kaba dhaxayso wax iskaba shabbahayaan buu qowl labaad sheegaya qowl labaad sheegaya markaasaa deeta maxay noqonaysaa arrinkan uu caddayntan labada qowl uu caddeeyey markaa ma aha laba qowl oo iskhilaafsane laba xaalay kala degsan tahay oo haddii dee xaaladaa marka la eego laba xaalon baa lagu kala xambaaraya labada qowl ay kala laayeen arrinku xaaladaa hadduu yahayna xukunkiisu waa taa haddii kalena xaaladii baa isbedeshay un hadduu xaaladan leeyahayna xukunkiisu taasuu noqonaya bal marka taasoo kalena labadii qowl way kuba yimaadaan oo dee iyada markaa maaha masale keliya oo qowlkiisu isku khilaafay oo uu leeyahy tanna way noqonaysaa tanna way noqonaysaa way ixtimaalaysaa inu kala raajax yeerine laba xaalay kala degsan yihiin waa laba mas'alo bal markaa taasabay tanna markaa wax ishkaala ma laho waxay la mid tahay un buu leeyahay rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh laba xadiid uu leeyahay oo laba macno kala duwan oo dee laba meelood kalaa ku soo arooray mid kastaba xaaladiisii un baa la dejinaya haddii xataa wax ay kaba dhexeeyeen laakiin xaalo isbedeshay jirtay kana xaaladiisii un baa lagu xambaari kana xaaladiisii baa lagu xambaari tanna taasoo kaleba weeyaan bal yadnoome wa minhaa waxaa kaba mida dee waxaana roonayd amhilo kala duwan inuu ina siiyo oo dee kollay walow dee waktigu iskaba dheeraan kari lahaa ee si umuurahan ba loo caddeeye ee laakiin wuxuu leeyahay uun labadan qowl ee labadan mawdica waa xaalada kala duwan qowlkan markii uu mawdican uu ku tegayn ah ee xaalu lahaa haddana xaaladii marka la eego meeshan labaad way ka duwan tahayoo markaa qowlka labaadna waa markay xaaladu taa tahay qowlkaa horena markay xaaladu taa tahay markaa taasoo kalena dee meeshii tacaarud iyo tanaaqudna ma jiro masale keliyoo laba qowl yeelatayna ma aha oo waa wax iyadna iskaba daahir uu leeyahay wa minhaa waxaa kaba mida ma nasa wuxuu caddeeyey fiiha iyada fiigeeda calaa qowleyni laba qowl waa masale keliyu laba qowl buu sheegay walam yubayin ma caddayn asaxiixa kii saxiixaa ee minhumaa labadoodii ka mid ah ujeedadeega waa masale keliyu leeyahy kani waa ixtimaal kanna waa ixtimaal kuwii hore uu kala raajax yeelay baan nidhi laakiin tan ma kala raajax yeelin laba xaalood lagu kala xambaaro oo isbedeshayne maba jirto labadii qowl muusaa intu ku idlaaqay ayaa waxaan u muuqan wuxuu ku kala raajax yeelo markaa ijtihaadkiisii iyo bal markuu gees kastaba kaba eegay ayaa labadan arrimood ama labadan qowl umay kala raajax noqon waana masale keliya mana aha wuxuu laba qowl oo kala fog laba waqti oo kala fog oo kala horreeyey uu idhoo kii dambe aan qaadanna ma aha bal taas oo kale wa yuqaalu waxaa la yidhaha buu leeyahay mar xataa maata ilaa u dhintayba oo ujeeddada labadii qowl idlaaqaydu waa ku sugan yahay kutubtiisii muu kala raajax yeelin waana mas'alo keliya arrinkuna wuxuu ku kala horreysiiyaan u muuqan ee meeshii masaladana labadan qowl waa ixtimaalaysaa bal haddaba in ilaa uu ka dhintayna tii muu caddayn wa yuqaalu waxaa la yidhaha buu idhi ina haadaa arrinkan waa isagoo laba qowl idlaaqay kii saxiixaana aan caddayn ilaa uu kaba dhimanayo oo dee arrinkii labadaa ixtimaal meeshii uu jiro agtiisiina aanu ku kala raajax yeelin ee qowlkee loo nisbaynayana labadoodiina looma wada nisbayn karo oo waa laba qowloo kala duwan haddaba waxaa la yidhaah buu ihi arrinkaas lam yuujad lama helin ilaa fii bidca casharata mas'alatan ama bidcata cashara mas'alatan in dhowr iyo toban masale uun mooyaane oo barhkood lix iyo toban toddobiyo toban ay yidhaaheen halkan yuqaalu buu kaba cabiray sharaxiisa wuxuu ka soo naqliyey qaadigii macruufka abu xamid marudi marwarudi ayaa wuxuu ka soo naqliya ila shaafici marka la eego masaa'il uusan oo kale u idlaaqay laba qowl oonu kala caddayn dhowr iyo toban buu leeyahy lix iyo toban ama toddobiyo toban oo dee cidan uu le- imaka halkan yuqaal uu yidhi buu qaadiga u tiiriyaa qowlkan oo ujeeddada masaa'ishaasi waa masaa'il kooban kutubtiisiina kuba sugan a'imadii madhabtuna ay garanayaan mana badna ayuu leeyahay bal taasi way jirtaan wahada kana jaa-izu dee tanna lama odhanayo dee arrinkiisii dee say barhkood iyo dee ama nuqsaan cilmi iyo ijtihaadkiisii oo dhammayn iyo waxyaalo lamaguma fasiraye waa shay bannaan oo liannahu yajuusu waxa bannaan an yakuuna inuu yahay qad dalla mid tilmaamay addaliilu daliil tusay cindahu isaga agtiisa calaa ibdaali kulli qowlin qowl kastaba burinteedu siwa lqowleyni labadaa qowl aan ahayn wa baqiya lahu markaa waxa u hadhay isagii bal si uu kala raajax yeelo labadan annadaru fi lqowleyni labadan qowl bal eegitaankii la eegayey waxay ku kala duwan yihiin waxay dee ku kala mudnaan waxa lagu kala horreysiinayo markaasna agtiisa waxba raajix may ahayn famaata waa dhintay qabla an yubayina intaanu caddayn ayuu dhintay dee taasna waa wadiifadii markaa qolooyinkan mujtahidiinta madhabta inay aqwaasha iyagoo umuurihii kale ama adiladii guud raacaya ama nadaa'irtii masaa-ishii kale madhabta iyo qawaaciddii madhabtu ay lahayd raacaya iyo duruqdii ijtihaadkii madhabtu lahayd inay kala raajax yeelaan kol haddii isagii iyadoo nin waxba u kala raajax noqon uu taas uu kuba hoyday kama rawaynaa sida aanu warinay fii qisati cumara radia allahu canhu fii amri shuura oo bal maalan qisadan cumar ee arrinka shuura ahayd oo dee waxa weeyaan cumar inuu khilaafadii aanay intaa ka baxsanayn gees kalena cid kale aanay xaq ku lahayn hadalkii way ku timi laakiin tacyiinkii kumaa raajaxa kumaa mudan dhexdoodan keebaa ay tahay in la siiyo taasi agtiisii umay raajaxahayn muu caddaynoo waa kastaa kuma tegey markii dambena cabdiraxmaan ibnu cawf arrintii tawaliyey dee uu markii cusmaan uu qa doortay markuu in badan saddex habeen iyo dee maalmahoodiina dadkii la shirayo wax weydiinayo iyaga dhexdoodiina waxyaalo weydiiyey bal markaa taasoo kale unbay la mid tahay oo calaqal ruux iyo hawadiisa iyo kana ila roon iyo kana ila fudud maahay waa inuu markuu wax raajax yeelayo daliil ku raajax yeelo tii baad u caddaan ee bal markaa taasi haday muuqan weyday ciddii kale u caddaato taasi waa sababoode xataa axaadiidaba ootan aan arkayna marka laba xadiid iska hor yimaadaan ee laba daliil saas oo kale ay isu caaridaan ee horta waa la jamciyaa jamcintiina waa markaa waa sax haddii la jamciyo dee khilaafkii waa buuxay ama ikhtilaafuxadiidka haddii la jamcin kari waayo taarikh baa la eega si ay u kala horreeyaan san imagaalka qadiim iyo jadiid oo kale loo kala horreysiyo oo kale si ay u kala horreeyado kii horreeyey baa mansuuka ka dambana waa naasik haddii taasi ay noqon weydo waa la kala raajax yeelaa oo dee awjuuda tarjiixoo badan ayaa mid kamida lagu kala raajax yeelaa haddii haddana marka umuurihii lagu loo bandhigo awjuuhdii tarjiixa loo bandhigo waxay caddaan waayaan de waa laga joogsadaayo xadiidkii ayaa sidiisa bal ilaanta de waa ruuxan mujtahidka ayay waxba u caddaan waayaan marka nin kale u caddaan doonaa nin kale kala raajax yeeli doona laakiin markaa camalfalkii midba kastaba uu ku camalfalaya laga joogsadaa marka waa ti oo kaleo ee masaladan markuu eego madrageedii ama maqhadkeedii uu eego tanna maqhadkeedii uu eegaya inay mid kastaa keenayso ayaanay koodii raajaxa u muuqan sidii buu kuba daayey dee waanu eegaya haddii mar damba wax muuqato sax waa ka mid dooranaya waxba u muuqan waaye tii buu kuba tegay waa noocaasoo dee wax nuqsaana maahe bal cilmi badni bay tilmaamaysaa iyo dee iyadna waracoodii bay tilmaamaysaa iyo arrintoodu calaa hnaanayna daliil raacun arrinkoodu inuu ahaa kama qaala abu xaniifata fi shaki fi su'ri اlximaar bal abu xaniifa si uli shakiga markaa dameerka su'rigiisa imay suurtagelina bal kutubtoodii u laabmo waayo masaladii xataa sharxiisoomuu qaadin bal waxaan masaladu sa ay tahay iyo tawjiheeda insha allahu tacaala bal aanu dee kutubtaas badankooda ahayn laakiin dee maanta waa wax mutaseela hidaaye bal ban eegi doonaa iyo sharxiisaas iyo ayaan eegi doonaa wixii bal jaanibkaas ah kutubtoodii usulkayna imay suurtagelin kale dee dhowr kitaaba mutawafir way ahaayeen oo taxriir iyo sharxiisa taysiir oo kale miisaan اlusuul oo kale iyo laakiin waxaa roon baamala kutubtii fiqigoodii caadiga ahayd in loo laabme marka bal masaladan ma ujeedadeedii iyo taasi maka halkan dee intaa wax dhaafsanoo kutubtii balkaan arkay ama dee isagu sharxii muusi iyo baaxine insha allahu tacala madhaba balanu laabi doonaa wixii saa dee ii muuqdana markaa marka dambe baan sheegi doonaa ilaacaw hadday suurta gashay fasoo marka wuxuu leeyahi un abu xaniifa ayaa dee surulximaar shaki baa meeshii jiro ujeeddada waxmay raajax noqon dee suriguna waa hadiyo gooro surigiisii ma waxa weeyaan isagii ma kul laxmi maaha ee waxaan isaga biyo hadduu cabo waa wixii ka hadhay ma waxaa la odhanaya waa nijaaso laguma dahaaro qaadanayo taasoo kaliya waa macno wey mise waxa weeyaan dee intan uu nool yahay waa kaase waa iska xayawaanka daahirkaee la fuulaya taasoo kale adigu dee xayawaanka daahirka ah maa kulu laxmi yaanu noqonin be soorigiisii ma wax iska caaya wixii biyihii kaba hadhay taasba weeyaan oo shaki baa oo dee mid uma raajix noqono marka waxaa adigu ahtay macsalad macnuhu taas buu noqonayaa ee madhab ahaan in la ogaado un abu xaniifa qowlkiisu inuu meesha laba qowl leeyahay iyo shakigaasi sida uu yahay taas in la ogaado laga hubsado dee kutubtii asalka u ahayd madhabtan faama idaa dakara mujtahidu qowlan qowl hadduu sheego uma dakara wuu sheegay qowla aakhara bacda dalika intaa dabadeed ee qowl buu sheegay haddana qowl labaad oo masaladii unbuu sheegay waqtigaa dabadii kaana dalika kaasi wuxuu noqonayaa rujuucan laaban can اlawali kii hore u ka laabmay kolle masaladii jadiid iyo qadiim waa laabanka cadaayo waan ka laabmay bay arinku ahaa tani waa qowl baa u horeeyey haddana qowl kalun wuu sheegay manaanu sheegin inuu ka laabmay kiisii hore iyo inaanu kaba laabmin maxaa laga yeelayaa weeyaan oo wuxuu leeya wuxuu noqonayaa qowlkii horu kaba laabmay un wa min asxaabina man qaala laysa dalika birujuucin arrinkaasi laaban ma aha bal huwa takhriiju lilmasalati calaa qowleyn waa sida taa horeynu hayne mar keliya oo labadii qowl wada sheego oo masaladii u yidhaha labadaa ixtimaal baa jira ayuunbaa tana lagaba dhigayaa buuli wa hada kayru saxiix laakiin kani saxiix maha buu leeyahy لأن الثانية kلabaad min الqwلayn labada qwl kaba midu marka dambe yihi يuناaqd الأول kii horu burinaya fakana dalika kaasi wuxuu noqonaya رuجuuعa laaban can الأول kii hore laga laabmay kaنaصayn في الxadiث waa sia laba nas markay xaadiثe ku yimaadaan macno waxa wey laba nas sia laba xadiiث oo kale hadday iscaaridaan jamcintii ay suurtogeli weydo lama ogaado inay kala dambeeyeen dee kii mutaqadimkaabaa laga tegi jiray kan mutaakhirkaa lagu camal fali jiray tanna taasoo kalan bay noqonoo ka dambeeyey baa qowlkiisa noqonaya kii hore looma nisbaynayo ama ku camalfali ama ha ku camalfalin laakiin imaamkii waxa loo nisbaynaya ama mujtahidkii ka dambe ee kii hore waa qowl ka laabmo looma nisbaynayo taasba wey fasma ama idaa nasa hadduu cadeeyo calaa qowleyn laba qowl buu masaladii waa ixtimaalka takriiju masalati calaa qowleyn oo wuxuu leeyahay dee kanna waa madrag baa leeya iyo ma'had oo xukumkan waa noqon karaa xukumkanna waa meeshii masaladii waa qaban karaa buu yidhi oo labadoodii waa caada laakiin haddana waa soo celiyey almasalata masaladii buu mar dambe soo celiyey waa caada wuxuu soo celiyey axad alqowleyni labadii qowl mid ahaan kaana dalika kaasi wuxuu noqonayaa ikhtiyaaran doorasho lilqowli mucaad qowlkanuu soo celiyey oo maxay suuradana tahay bal mar buu masale ku takhriijiyey laba qowl labadii qowl buu kala raajax yeelina saasuu ku daayo waa masaladii horeen haynay mar dambe ayuubuu masaladii soo qaadayoo labadii qowl mid ahaan muu hadal qaadina mid unbuu sheegay eeg markii hore wuxuu ku takhriijiyey masalada laba qowl way u horeeyeen waana inuu kala raajax yeelina waana masaa-ishaa horeynu soo marre bay ahayd mar dambe buu masaladii intuu soo celiyey ayuunbuu labadii qowl mid ahaan sheegay kii kale mabuu hadal qaadin maxay markaa noqonaysaa qowlkan uu soo celiyey waa doorasho uu dooranaya labadii qowlee hore markii hore uu idlaaqay imanka kan uu soo celiyey baa isaga loo nisbaynayaayo kanaa doorasho uu doortay noqonaysa wa min asxaabina man qaala ina dalika laysa bikhtiyaarin meye weli arrinkii hore waa qaa'imuun doorasho maha balkoon yidhi baa jira walawalu asaxu qowlka hore asixa badan sababtuna waa maxay oo ah in kan dambe uu soo celiyey doorasho ay tahay lianna haaniyata labaadi yudaadu lqowl alawala qowlka hore ayuu ka soo hor jeedaa fasaara markaa wuxuu noqday kamaa low nasa isagoo caddeeya fi libtidaa'i markii horeba masalada markuu soo dhigtay isagoo caddeeya calaa axad ilqowleyni labadii qowl mid ahaan caddeeyo ilaa qowlkay uu kan weeye uma nasa mar dambe caddeeya cala alqowl aakhari oo kii hore kaba laabmo kale ayuunbay tanna tahay tan uu dee imanka mid ahaan ku gaabsaday faslon faama idaa qaala mujtahidu mujtahidku haddii uu sheego yidhaaho fi lxaadiثati xaadiثadii biqowlin qowl buu yidhi oo ujeeddadu dhacdaa timi xaadiثa masalaa soo korodhay oo daari ah naasila ah qowl buu xukumay oo wuxuu leeyahay saas baa xukumkeedu yahay laakiin dee ixtimaalna waa qaa'imo uma qaala wuxuu yihi walow qaala hadduu yidhaaho qaa'ilun ruuxu qaa'ili kada wakada saa iyo saasoo uu bacnaa ixtimaalkaas ama uu yidhaha xukunkeedu taa weeye lakaana madhaban madhabbay taase iska noqon kartaa madhab way noqonaysaa lam yajus ma banaana an yujcala in la yeelo dalika waa arrinkiisaa saa uu yidhi qowla qowl uu dooranayo ka dambe in laga dhigo ma banaanaba weeye maxay masaladana tahay imaanbaa a'imadii mujtahidiinta kamida masalo naazilu eegayey masaladii buu yihi masaladii buu yihi xukunkeedii waa taasoo qowlkiisii buu sheegay markuu qowlkiisii sheegay ayaa wuxuu tilmaamay dee ixtimaal kaloo meesha jira laakiin usluubkii uu tilmaamay may ahayn takriij masalati calaa qowleyn saan soo marne wuxuu yihi haddii laakiin cid kale ay tidhaah ruux qaa'il uu yidhaaho xukunkii taa buu noqonaya dee waa madhabay iyo noqon kartaa ama waj wayay leedahay taasun buu yidhi ee isagu qowl buu horreysiiyo uu dooranayey markaa qowlka dambe uu ishaaray lagama dhigayo inuu masaladii laba qowl leeyahay lagama dhigayo qowlkiisu waa ka hore un kan dee wuxuu leeyahy waa noqon kartaa cid kale way ku tegi kartaa buu leeyahy laakiin isagii wuxuu markaa waa qowlna uu iska fogeynayo isagii qowlkiisa lagama dhigayo la odhanayo masaladii labadaa qowl buu leeyahay lama oranayo oo lamadma banaana an yujcala dalika waa arrinka labaadee ui qaailun kada wakada kana madhaban an yujcala in laga yeelo dalika qowla qowl isagu leeyaho qowlkan labaadna waa leeyahay wa min asxaabina man qaala yujcalu dalika ka waxaa laga dhigayaa qowla aakhara lahu qowl labaad buu leeyahay wa hada ayru صaxiixin kani صaxiix ma aha sababtuna waxa wey liana hadakaasi waa arrinkan uu sheegay ee u yihi walow qaala qaailun haddii saa la yidhaahabu ina yidhi ikhbaaru warramid weeye uu kaba warramay un can ixtimaali masalati masalada ixtimaalkeeda ay ixtimaalayso qowlan aakhara qowl kale ay ixtimaalayso ee laakiin doorashadiisii maaha uu doortay doorashadiisuu qowlka hore yahay markaa sheegid uu sheegay masaladu in ixtimaalna ay leedahay oo hadalku taasna ixtimaalaya taasi maaha madhabtiisii maaha oo falaa yajuusu ma banaana an yujcala dalika sheegiddaa uu kaba warramay inay dee ixtimaal kala jiro in lagaba dhigo madhaban lahu madhabu isagu leeyahay oo loo nisbeeyo oo la yidhaha wa fulan qowlkiisii taasi iyadu ma banaanaanayso faslun faama maa yaqtadihi qiyaasu qiyaasun wallah subxana wa tacala ala aclam waxaa adigu inoogu dambeeyey adigu masaa-ishii uu kaga hadlayay khaasatan ikhtilaafka ruuxa mujtahidka ah bal qowlkiisu uu iskhilaafo masala masaa-isha kaba mid ah iyo qaybaha ay yeelanayso taas oo uu kana cabiray takhriij lmujtahid ilmasalata calaa qowleyn taas bay noo socotay waana dee kolley intii badnayd waan soo aragnay laakiin meel shalaytoo uu ka soo naqliyey abu xaniifa qaala abu xaniifata fi shaki fi suuri اlximaar wa kama qaala abu xaniifa waa kolley shalay suurada masalada waan soo sheegnay waxaanan markiiba yidhi bal kutubtoodii waa u yar bahan kutubtoodii tooska ahayd in laguma laabmo khaasatan kuwii fiqiga ahaa marka masaladana kutubtoodii fiqiga ahayd ee caadiga ahayd kolley markay ka hadlayaan waxyaalahan xayawaanaadka kala duwan iyo wixii ay afka la galeen ama suurigu dee waa hambadii iyo baqiyadii shayga wixii la cabayey wixii kaba hadhay oo kale cuntadii wixii baaba la ydhan taas bay hoobaabdha aasaar ay idhahaan uba dhigtaan kutubtoodan fiqiga bay masalada ku soo aroorto marka iyaga dhexdooda madhab ahaan khilaaf jira iyagoo ximaarka mala asalkiisii in xataa bacd asaxaaba waxa loo xarimay waa jallaalo oo kale ama waa xamuuladii dadka oo kalo taxriim abadiyana aanay barhkood kaba dhigin oo say dee kutubta matalan xadiidkaba laynoogu soo naqliyo iskhilaafka jaanibkaa jira ayay bal matalan ka dhigeen dee wax iskhilaafiyey ma nijaas baa mise maahadii markaasaa kol haddii ikhtilaaf jaanibkaa jiraa deeta ay meeshan shakigan yimi wixii isagu biyo ahaye uu cabbe ee hadho oo kale xukumkiisu muxuu noqonayaa iyagaa iskhilaaf jira dahuuriyadiisaa shaki jirtaa wax ma dahiraya bal daahirnimadiisa inta badan waabay kuba tagaan barhkoodna kollay dahaarada waxaasi daahir yahay iyagoo labadaa madrag eegaya ama labadaa maahad waa nijaasiya ma aha isagu naftiisu ayaa shakigaasi jira manaanay kala raajax yeelina qowlkaasa oo dee kutubtoodii baaba dhigaysa in noocaas isaga baqalka iyo dameerka iyo surigooda uu yahay mashkuuk waxa matalan dahuuriyadiisu khaasatan inuu wax dahirayo haddii dee wixii saasa ama daahirnimadiisuba shaki kuba jiro markaa laba qowl bay noqon on lakala raajax yeelin wuxuu yihi mualifku raximah اllahu tacaala faslun faama maa kii yaqtadihi uu keenayo qiyaasu qowli اlmujtahidi ruuxan mujtahidka ama imaamkan mujtahidka qowlkiisa qiyaaskiisa uu keenayo falaa yajuusu ma banaana an yujcala in laga dhigo qowlan qowl lahu isaga u sugnaaday oo wixii qowlkiisii aan ahayn isagu aanu caddayn ee laakiin wax kale oo uu xukunkiisa sheegay oo naskiisu ku yimi ayuu cillo la wadaagsadaa markaa dee haddii aan qiyaaskii aynu soo marray dariiqiisii la raaco oo qowlkiisan sida dee nusuustii loola tacaamula bal matalan cilay wadaagsadaan kan uu xukunkiisa sheegay iyo kan kale faraciiba imakaan kuba tirinayno haddaba haddii xukumkii lagu simo kol hadday ciladii wadaagsanayaan ma ka dhigaynaa qowl uu leeyaho imaamka ama mujtahidka ma u tiirinaynaa masaladan kale hadda qiyaaska inoogu sugnaatay qowlkiisii loogaba qiyaas qaatay markaa sheekhu wuxuu leeyahay raximah اllahu tacaala dee isagu imaka ninkan mujtahidkii la mid maha rasuulkii ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh qowlkiisii oo dee wixii imaka umuuraha wixii ku sugnaada qowlkiisa iyo wixii qowlkiisa looga qiyaas qaatee cilo la wadaagsadee shuruuddii buuxiya diintii loo nisbeynaya ay ka wada mid noqonayaan isagu la mid maaho saaxiiba diin ma aha qowlkiisa wixii uu caddeeye mooyaane waxaan kale qowl uu leeyahy lagama dhigayo wa min asxaabina asxaabteenna waxaa ka mida man qaala ku yidhi yajuusu waxa bannaan an yujcala in la yeelo daalika arrinkaas oo waa waxaa qowlkiisa looga qiyaas qaatay qowlan lahu qowlu isagu leeyahy lagaba dhigo loo nisbeeyo wa hada gayru saxiixin qowl saxiixa ma aha lianna alqowla qowlku marka mujtahid loo nisbaynayaa maa nasa calayhi wixii uu isagu caddeeyo ee naskiisa hoosoo aqriya qurooyinkiina qur-aanka aqriyayo lianna alqowla qowlku maa kii weeye nasa calayhi isagu caddeeyu yidhaaho saasaan kuba tegaya masalada uu isagu xukunkeedii nas ahaan u sheego wahaadaa lam yanusa calayhi kan naskiisii kuma iman ama qowlkiisii ma aha falaa yajuusu ma banaana an yujcala qowlan lahu bal fiqradan kale fasalkan imaka aan hayno wuxuu kaga hadlayaa sheekhu raximah اllahu tacaala waa takhriijkii aynu soo maray uun ee takhriijka aynu soo maray kolley wuxuu ahaa mujtahidkiibaa mas'ale isaga ama xaadise uu eegayey oo u arkay in dee bal maalan laba jawaabood ay yeelan karto ama laba xukum ay ixtimaalayso oonay u kala raajix noqon markaa isagii umay kala raajix noqon ayuu maalan inay labadaa qowl ay ixtimaalayso idlaaqay oo meeshiina tarjiix bay u baahan tahay isagii midkood uma raajix noqon macnaa sidanna kolley dee wax keenaya xukunkaa inay yeelataa jira xukunkan labaad waxay yeelatay inay keenayaanna waa jiraan dee inay meeshii lakala raajix yeelo weeye umanaani kala raajix noqono labadii qolbu si bal maalan masaladii ugu takhriijiyay taasi waa ta shalay soo aragnay marka waxaa iska jiro had iyo goor kuna badan dee shalayna waan waxoogaa baan ka soo taabteen bal takhriijka uu inoo dhigtay mid aan hayno culimmadu ama takhriijna kol bay ka cabiraan kolna waxay ka cabiraan naqli iyo takhriij wada jira annaql waa takhriij bay kaba cabiraan innaqli waa takhriij waana inta halkan fiqradan iyo ka dambaysaba kolley waa umuuro uu kagaba hadlayo marka maxay tahay takhriijku uu noqonaya ee mujtahid mujtahidiinta ka mida sida shaafici ka soo qaad ayaa mas'alo dee markii uu ku ijtihaaday ayuu dee siiyey xukumo waa xalaalba buu yidhi ama waa xaaraam buu yidhi xukum axkaamta kaba mida ayuu xukmiyey ijtihaadkiisii masaladii markuu ku ijtihaaday masaladuna kole masaladas ku yimi maaha marka masaladaa markaan eegno uu isagu qowlkiisu taa ahaa an eegno bal cilada loo tiirin karo inuu xukumkan keenay isaguba uu ictibaariyey ee waa xalaal ama waa xaaraam u yidhi ciladan nafteeda waxaan ka helaynaa arrin kale masale kaloo la mid ah oo tii uu isagu xukunkeeda caddeeyey mooyaane laakiin waba farac dee kale ama wax kale ayaynu ciladii ayay la wadaagsaday bal weeyaano ee kol haddii ciladaasi sharci ahaan aynoogu sugnaato qiyaaskii guud inagoo adeegsanayna haddii aan tan xukunkeedii oo kala siino waa halkeedoo waa caadi oo dee wixii waxa weeya nadiir alxaqa xaq baabuu noqon nadiir albaatilna baatil buu noqon laakiin ta hadalka taale waxa weeye takhriijka tanuu leeyaho qolooyinkan iyagu madhabtii kaba mida ehelkii laakiin dee dabaqada sare culimmada madhabta ahee ay yidhaahaan mujtahidiintii madhabta ama almujtahid fi lmadhab ka cabiraan waayo ruuxan mujtahidka maraatib leh midi waa almujtahid almutlaqo waa kaa mustaqilkaastaa dee aimada waaweyn oo kale midna waa martabataa ku xigto waa mujtahid kolley aqoon diineed oo uu isagu xataa nusuusta uu bal maalan ugu ijtihaadona waa leeyahay laakiin inta badan idaar madhabeed ama ayuu ku kooban yaho waa almujtahid filmadhab bay yidhaahaanoo marka la eega madhabtan iyo qawaacideedii iyo nusuusteed iyo wixii buu ku ijtihaadayaayo wixii aan imaamkii madhabtaasi kaba hadlin ee masaa'ilahaba isagoo dariiqiisii raacaya ijtihaadka ayuu kaba hadlayaayo markaasuu dee bal maalan uu tawji takhriijinaya madhabta shaaficina waa qowlkan ay weja ka cabiraan oo rag badan baa dee jira waliba quruuntii hore ha u badnaadeen ama ilaa qarnigii afraad iyo taas kol kol dee waa laga yaabaa inuu intaa barhkood soo wadaaran karaan rag midharh ay magacaabaane asxaab alwujuuh ay yidhahaan oo in badan baa dahabi marka uu tarjamadooda kuwa ama taariikhdiisa ama siyar aclaam nubalaa ka hadlayo ayuu odhanaya wahuwa saaxibu wejhin fi lmadhab madhabta weji buu ku leeyay macnaa waa nin mujtahida waa noocaa idhaan almujtahid fi lmadhab madhabtiibuu mujtahid kuya waa mujtahid kolle iskaba buuxa ee laakiin madhabtiibuu idaarkeedii ku koobanyo wixii aan imaamkii kaba hadlin ee dee yimi ama wax cusuba ama aanu isagu kaba hadlin ayuu isagoo eegaya duruqdii ijtihaadkiisa isagoo masaaligtii iyo qawaaciddiisii uu adeegsanayay eegaya ayuu wixii dee halkaas buu isagu ku takhriijinayaayo dee tuubal maalan xukunkeedii siinaya taasi ruuxii looma diidayo waa caadi laakiin arrinta taalla waxa weeye ruuxa almujtahid fi lmadhab arrintan ka soo fushay ee bal maalan mas'ale shaafici waaba xalaal yidhi mid kaloo nadiirkeedii ahayd oo cilladii la wadaagsatay uu isaguna yidhi iyadii bay la mid taho xalaal weeye qowlkan dambe qowl waa kiisii mansuuskaa dee nas bay kaba cabiraan a'immadaa qowlkooda qowlkan kale ee mukharajka ee qowlkiisii lagu takhriijiyey ma loo tirinaya shaaficiga waa qowlkiisii ma la odhanaya taa weeye meesha shaafici qowlkii madhabtii ka mid weeye oo dee madhabtiibuu kaa midiyo waa kan weji awjuhda oo xataa dee minhaaj oo kale cibaaraadka waa kala duwaayo dee hadduu wafi qowlin yidhaaho shaafici waa markaa qowl kale kolle dee weji buu kaba cabirayaayoo kale oo de waa asxaab alwujuuha aqwaashood martabadaasna waa martabada ragga hore xataa imaam nawowi iyo martabadooda maaha martabada ka sarraysa weeye martabada xagga madhabta markay noqoto miyay bal markaa wuxuu leeyahay imanka shaafici ma tiirinaynaa ma odhanaynaa dee kol hadduu qowlkiisii nadiirkiisii yahay ama ciladii masaladii uu kaba hadlay tan intan ka helay ilaa iyadii un lagu takhriijiyey isagii ma loo tirinaya qowl uu leeyahay ma lagaba dhigaya sii dee imanka qiyaaskaasba waan ku camal falayna sharciga naskii wixii uu kuba yimi ee aynu aragnay ciladii naskii aynu kaba helay waa tan aan qaadanayno ee aan xukumkii siinayno diintiina uu inooga mid yahay waloo aan la odhanayn de waa qowlkii rasuulka taasba masalada taa wey markaa sheekhu muxuu raajax yeelayaa ee ruuxa qowlkiisa isaga loo tiriyo toos loogu tiriyaa wuxuu isagu caddeeyey qowl qowlkiisii bal maalan laga soo dheegtay ama dee ciladii intuu wadaagsaday bal maalan isagii la ilxaaqiyey dee isagii waxaaba dhici kari lahayd haddii masaladan loo bandhigo inuu farqi muujin la uu la odhan laha waxaasaaba ku kala duwanyin markaa isagii looma tiirinayo madhabtii ha la yidhaaho ama awjuhdeedii laakiin looma tiirinayo isagii oo lagama dhigayo qowlkiisii taas buu raajix yeelay de culimmada qaar iyagu yidhi waxa weeyaan may ee waaba loo tiirinaya kol hadduu dee qowlkiisii un lagu takhriijiyana way jiraan marka masaladan imanka aan hayna fiqradan waatay takhriij un yidhaahaan takhriij bay taa kaba cabiraan oo bal maalan taas wey wataalena waan arki doonaa marka isaga wuxuu raajax yeelayaa inaan imaamka loo nisbaynahayn xaggii madhabtii dee ha laba raaciyo ha ku jireene laakiin qowl uu leeyahe lagama dhigayo qowl uu leeyahe lagama dhigayo faslun idaa nasa hadduu waa mujtahidkii uun caddeeyo fii xaadiثatin xaadiثo calaa xukmin xukm wanasa uu caddeeyo fii milihaa xaadiثadaa mid lamida calaa didi dalika اxukmi xukumkaa didkii ah lam yajuz ma banaana naqlu lqowli qowlkii in lasoo naqliyo fii ixda lmas'alatayni labada masalo mid ahaan kuba sugnaa ila اlأkhraa masaladii kale loo soo naqliyo waa mid wa min asxaabina asxaabteenna waxaa kaga mida man qaala ku yidhi yajuusu waxa bannaan naqluljawaabi jawaabtii in la naqliyo fii kulli waaxidatin mid kastoo min almas'alatayni labada masalo kaba mida ila اlأkhraa tii kale loo soo naqliyo wa takhriijuhumaa garacaya wa takhriijuhumaa saaritaankooda la saaro calaa qowleyni laba qowlo oo uu leeyahayna lagu takhriijiyo ama masaladii oo markaa meesha ay kaba soo bal masaaishani kolle waa masaa'il muhima shalayna tanna waxbaan kasii suureeyey miaal horena waan sii sheegay dee imikana imikay halkeedii gaadho waan dib waan u suuraynaynaa si aan bal waxaan u ogaano madhabahan aimadu leeyihiinna qayb dhami waxyaalahan imika madhabkan la odhanaya waa madhab shaaficiya oo kale imaam axmed madhabtiisii qayb dhami waxay noqonayaan takhriijkan iyo aimadii dee madhabta taxriirisay dabdisay ee ragga dee iyagoo mujtahidiinta ahaa waxyaalaha badan oo madhabku dee waxa weeyaan qowlkii uun kuma joogo oo markay noqoto madhabta kutubteeda iyo umuurahaasi laakiin waxaa jira waxaa leeya dee marka ruuxu diqo isticmaalaya keebaa qowlkiisi iyo keebaan si qowlkiisii ahayn waa mid walow labada madhabood aan filaya shaaficiya iyo xanaabilo oo kale haddaan soo qaadno oo dee barhkiin aadna isugu dhow dee geeskana waa tilmiidkiisii culimada qaarkood baaba sida waliyullaahi dihlawi iyo risaaladiisan alinsaaf fii asbaab ilkhilaaf oo kale un dee waxay madhabta xanaabiladu tahay sida dee abu yuusuf iyo maxamed ibnu xasanba ay xanafiyada ku ahaayeen ee kuwa waa la wada qoray kuwana waa la kala qoray un wuxuu ka dhigayaa dee imakadana qoloyin saaidha waa jiraano wejin awjuuhdii madhabta shaafici unbuu tan kaba dhigayaa laakiin ta kala duwan shaafici isagu inta badan aqwaashiisii waa aqwaalo oo xataa hadduu dee jadiid iyo qadiim leeyahay koodii hore iyo kii dambe la kala og yahay oo uu dee kii uu ka tegayo kale inta badan in yaroo kooban mooye la og yahay ama iyada imaam axmed oo kale isagu dee kutub xadiidkan uu mooyaane kitaab fiqi oo uu sidiisa u qoray may jirin dadkii badnaa ee asxaabtiisa ahaa markaa su-aal la weydiiyo dee fatwadiisii iyo aqwaashiisii nimbe uu qeyb wariyey imaamkan abu da-uud baaba de waa madbuuc oo kale markaa inamadiisii oo kale rag badan oo kale ayaa waxyaalaha ay weydiiyeen qoray markii dambana dabaqadii ku xigtay ayaa waxyaalaha imaam axmed lagaba soo wariyey bay dib u ururiyeen tiibaa deeta markaa waxay keentay riwaayadii hore iyo riwaayadii dambe iyo wixii inay iskuma jiraan dhici karta masale in afar shan riwaayo oo imaamku lagaba soo wada naqliyo kolkol aanay kala caddayn keebaa qadiim keebaa horeeye iyo keebaa dambeeye ay madhabtii ay kaba mid yihiin taasna raggan waaweyn ee madhabta oo kale ayaa iyagu duruqdooda ku kala raajix yeela oo tay ka dhigayaan inay qofka madhabka ta kale iyo in badanna dee ishkaalkeeda iskaba yeelan kartaayo si ay u kala horreeyaan aan laba ogeynoo sababtuna waa tadwiin la-aanta dabaqadii koobaad nin kastaa su-aalihii u ka maqlay unbuu tadwiiniyey dabaqadii ku xigtay ama tii kusii xigtay ayaa wixii isu wada geeyo kutub ka wada dhigay riwaayaadka o dhan baa markaasoo masaladii baa dhici karta matruuku tasmiya oo kale iyo indbal maalan dee lix qowl lix riwaayo meesha ay timaado waayo fatwooyin kala duwan bay ahaayeen oo markaa waa umuur ay ku kala dunaan karaan masalada aan usoo laabano masaladan waatay ka cabiraan atakriij wanaql waxaa meeshii wada jira takhriij iyo naqli baa jira takhriijka aranu soo marnay iyo naqlin haddana la naqlinayo masale xukunkeed masale kale loo naqlinayo say taasi ku dhacaysaa maalan imaam aimada mujtahidiinta ka mida ayaa mas'ale masaa-isha ka miduu ka hadlayaaoo xukunkeedii buu caddaynaya mas'ale labaad tii hore maaha masale labaadna waa ka hadlayaa oo xukunkii ka duwan oo hadda kii ka duwan ayuu masaladii labaadna siinaya marka labadii masale la eegana daahirkeedii waa laba masalo isla isshabahaya waxay ku kulmayaan baa jira oo dee daahirku nadarka hore uu keenayey inay isku xukun noqdaan isna laba xukun oo kala duwan ayuu siiyey oo kale marka kol farqibaa inoo muuqan kara aynu aragno o laydhaha waxaasaa u dhexeeyo taa iyada naqliguma jirayo mid kastaba sideedaa lagu taqriirinaya sidii koladii laakiin kolna wax marka uu ruuxu baxiyo dadaalo geeskasa kale ka ogo wax labadan kale farqinaya ma jirto xukunkiisna waa kala duwan yahay marka taas oo kale imaamkii laba qowl buu masaladii yeelanayaan laakiin seeba ku yeelanayaan masalada marka la eego qowl waa mansuus oo waa kii naskiisa uu ku yimi qolooyinkan asxaabuuljuba maxay samaynayaan qowlkiisii labaada masaladii kale kaba dunaa ayay tan ku takhriijinayaan oo waxay ka dhigayaan masaladan markay u soo rabaan inuu mas'aladan laba qowlba leeyahay qowl waa kii uu isagu caddeeyey qowlna waa qowlkiisa kale masalada kale keenayso masalada kale keenayso marka laba qowl baa meeshii imana qowlna waa mukharaj oo masaladan laga soo naqliyey wixii uu kuba xukumay ka dunaatan qalna waa tan bal mithaal haddaan soo qaatay aan shalay sheegay oo madhabta xanaabiladaba aan soo qaato bal kolley waxyaalaha dee kaba mid a haddii uu ruux maro nijaa salaadii baa waqtigeedii galay mara nijaasaysan baabu haystaa wax kale ma haysto dee waa ku tukanaya laakiin maxaa fatwadi ahayd ama madhabka axmed qowlka isaga laga soo naqliyey maradaa hadduu kuba tukada nijaasaysan oo taas oo kale inuu salaadii marka dambe ee uu maro daahira hele soo celinayo taasi waa masalo masalo labaad baa haddana timi waa qowl eeg haase waa haddii ruuxiba maxbuus yahay meeshan uu ku xidhanyayba ay nijaas leedahay waqtigii salaaduna galo ee salaadii waqtigeedii inuu ka bixiyo maaha waa tukanaya maxay noqotay haddana xaaladaas oo kale marka dambe markii dee fatwadii kale ama madha qowlkii kale waa masale labaad haddana ma soo celinayo labada masale haddaad eegnana mid kasta waa shardi shuruudii salaada ka mida salaada dee makaankeedii inuu daahir ahaadna shardi bay ahayd maradna inay daahir ahaataa shardi bay ahayd tan wuxuu yihi waktigan wuu soo celinaya tina ma soo celinayo laba masaley ka waana labada masale way isshabahayaan waxay ku kulmayaan mid kastaaba waa shuruudii salaada iyo dahaaradii inay dee ay meeshu ay daahir noqoto ama maradii daahir noqoto waxay keenaysaa inay isla xukum noqdaan marka maxay sameeyaan madhabtiina labada riwaayaba way ku wada sugan yihin qowlkiisii ahaa in ma uu soo celinayaaye xaggan libaaska ku sugnaa ayay qowl halkan ka takhriijiyeen ay leeyihiin dee waa ciladii bal maalan qowlkaas maalan qowl taasi qowl bu ha soo may hayn masaladii kalena ma soo celinayaan xaggii masaladii kale weli ma soo celinayo ayay u soo naqliyeen ma soo celinayadii halkan bay libaaska u soo naqliyeen maxaa markaa masaladii laba riwaaya ku sugnaaday midi waa tii uu isagu yidhi oo waa la soo celinayaa midna waa tan laga keenay waa qowlkan labaad ee masaladan kale shabahaysa de laga keenay oo waatay naqliga yidhaahaan midi waa takhriij marka takhriij iyo naqliga markaa wada jiro inta halkan laga soo saaray qowlkiis ayaa halkan loo soo naqliyay marka maxay noqotay suuradan maradii inaan haysano laba riwaayo ama laba qowl midi waa mansuusoo waa waa soo celinayaaya midna tan kale uu isku midka yihiin qowl laga soo dheegtay ama laga soo takhriijiyo weyo laga soo naqliyo ah lama soo celinayo haddana tan nafteediina waxay ahayd waa lasoo waa la soo celinaya soo mahayn iyada nafteedii qowl bay ka takhriijiyeen qowlkii waxay u naqliyeen makaankii makaankii bay u naqliyeen makaankiina muxuu noqday laba mas laba riwaaya ku sugnaaday riwaaya waxa weeyaan nama soo celinayo waa ti uu isagu yihi riwaayana waa tay halkan ka soo naqliyeen inay waa isku mid uune cilay wadaagsadeena iyaday soo naqliyeen waxay usoo naqliyeen makaankii o marka waxay noqotay waa la soo celinaya marka masale kasta labadiibaa laba riwaaya ku sugnaatay mid mansuusa iyo mid mukharaja oo naqli kuma timi oo markaa waxay noqotay in libaaska marka la yidhaahna la yidhaha madhabtii laba riwaaya jirta waa la soo celinaya lama soo celinayo marka ay noqoto makaankana laba riwaaya jiro waa la soo celinaya lama soo celinayo midna markaa waa tii mansuuska ahayd midna waa taa marka markay sad oo kale meesha farqi aanu muuqan gees kalena ay dee labadii masale ishabahayaan xukumkiina uu kala baydho markaasay yidhaahaan takhriij iyo naqli bay yidhahaan takhriij iyo naqli bay yidhaahaanoo arrinku markaa muxuu noqonaya madhabuna waxaan waa wada huwan yihin waa wada xambaarsan yihiin marka qowlkii wejkii oo kale iyo tan dee waxa weeyaan taas buu deeta noqon oo maslena waa markaa mukharaj maslena waa mansuus bal taas buu imika kaba hadlaya sheekh wuxuu leeyahy marka hore in isaga wuxuu leeyahy de in qowl ruuxa waxaa la yidhaha shaafici baaba de waa qaacido markii dambena qawaaciddan fiqiga ay noqotay oo weliba qawaacid dee qawaaciddooda ron ronia xaggan qawaaciddan fiqiga ah laa yunsabu ilaa saakitin qowl ruux aamusan hadal looma nisbeeyo oo ruuxii dee ka soo qaado in waxbaa la yidhi oo isaga waa ka aamusay dee lama odhanayo isaguna kol hadduu aamusay waa calaamata ridayo waa ogoliyo waa qowlkiisii lama odhanayo laa yunsabu ilaa saakitin qowl dee suurooyina way jiraan